haddana waa taswiirta shanaad ciise waxa uu doonayey dadkiisa inuu baro wax ku saabsan salaadda mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aanan tukanin maxaa yeelay waxa aanu ka fikirnaa in markaasi salaaddeenna uusan ilaahay aqbalin laakiin saaxiibtaasi run ma aha maxaa yeelay ilaahay waa uu aqbalaa salaaddeenna bal haddeer aanu eegno waxa uu ilaahay ku leeyahay kitaabkiisa quduuska ah isaga oo ka hadlaya salaadda buugga matayos cutubka lixaad aayadaha shan ilaa toddobo ciise waxa uu yidhi sida tan oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida labawajiilayaasha waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadku ugu muuqdaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoongal oo goortaad albaabkaaga xidhid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari oo aabbahaaga waxa qarsoon arka ayaa ku abaalgudi doona goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan ilaah aaminin yeelaan waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis miyaad arkaysaa ninkaasi isweynaysinaya ee ku tukanaya jidka oo dadka badan ay arkayaan miyaad u malaynaysaa ilaah inuu ku faraxsan yahay salaadda noocadan ah dadka iyaga ah uma tukanayaan ilaah laakiin iyaga ayaa iska dhigaya kuwa quduus ah ciise tani waa uu ka hadlay oo waxa uu yidhi ha ku tukanina jidasha idinkoo dadka istustusaya laakiinse qol gaar a gala oo u tukada ilaah laakiin saaxiib taasi ma aha oo la muyicno ma aha in aannu ka leexanno markaas in aan la tukanno dadka masiixiyiinta oo kale waxaan u baahannahay dadka masiixiyiinta inaannu isu imaanno oo aannu isla tukanno markaasi aannu isu nimaadno waannu wada tukanaynaa ilaah ayaannu ammaanaynaa oo dembigeenna ayaannu u qiranaynaa maha in markaasi aan noqonno kuba wax isla jecel oo aannu u tukanno innaga waxaa na wanaajinaya keliya laakiin waa inaannu u tukannaa in ilaahay ku sameeyo nolosheenna sida isaga uu jecel yahay bal hadda maannu xirno cajiladda oo aannu in yar tukanno markaa kadib ayaannu dib u furi doonnaaye